asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan aydiinaysa waxaa ugu waaweyn fariimii ciidanka booliska gobolka banaadir farxaan qarool oo lagu diray qarax lagula beegsaday deegaanka basra
ciidanka dowladda soomaaliya oo maanta al-shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo isku xira gobolada shabeellooyinka iyo magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee wasaare abiy axmed oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka dalalka soomaaliya iyo etoobiya
hogaanka sare ee ahlusunna waljamaaca oo sheegay inay wada hadallo kula jiraan dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday dagaal karan ah lacagaha la dhaqo
taliyaha ciidanka xoogga dalka oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka dhanaha al-shabaab oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xaflad lagu soo dhaweynaya bilashada bisha mawliid oo lagu qabtay masjidka majmuuculmacaarif oo ku yaala magaalada muqdisho
qodobada wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dhawaaqa rasaas laga maqlayo agagaarka madaxtooyada burkina faso
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
degeystayaal maanta waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii duhur oo faahfaahsan taliyihii ciidanka booliska ee gobolka banaadir ayaa ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaanka basra ee gobolka shabeellaha dhexe wararkaan ka helino deegaanka basra oo kala qaybiya gobolada shabeellooyinka ayaa waxa uu kusoo waramayaan in goordhow halkaas uu ka dhacay qarax xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo lala egtay gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya gaar ahaan kuwa haramcadda qaraxa oo ahaa miina nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu qabsaday gaari uu saarnaa taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan oo loo yaqaanay farxaan qaroole waxa uuna si gaara uga dhacay deegaanka basra oo saaka al-shabaab ay kala wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya qaraxa ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay taliyihii ciidanka booliska ee gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya gaar ahaan ciidanka haramcad oo markaasi uu taliyaha u ahaa farxaan maxamuud aadan qaroole sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in qaraxaas dhimasho iyo dhaawac kale oo gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo sidoo kale xubno ka tirsan hirshabelle lagu soo waramayo inuu geystay axmed maxamed socdaal oo ahaa wariyihii telefishinka qaranka ee degmada balcad ayaa sidoo kale lasoo sheegayaa inuu ka mid yahay dadka ku geeriyooday qaraxa maanta lala eegtay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir farxaan maxamuud aadan qaroole farxaan qaroole ayaa kamid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee ciidanka booliska soomaaliya waxaana uu muddo ahaa taliyaha ciidanka haramcad isagoo sidoo kale ahaa taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir kadib xilqaadis madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku sameeyey taliyihii ciidanka booliska ee gobolka banaadir ee xilligaas jenaraal saadiq john oo markaasi kadib lagu bedelay farxaan qaroole mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya xubno horey xilal kala duwan usoo qabtay iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid allaha u naxariistay farxaan qaroole waxaana ay eebba uga baryeen in uu jannadiisa ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed ehelkiisa iyo qaraabadiisana oo samir iyo iimaan ka siiya waxaana mas-uuliyiintaasi ay xuseen in farxaan qaroole uu ahaa nin wax badan oo naftiisa ah khatar u geliyey sidii u badbaadin lahaa dadka soomaaliyeed sida lagu yiri warka ay soo saareen mas-uuliyiintan
ciidanka xoogga dalka ayaa maanta dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo isku xira gobolada shabeellooyinka iyo banaadir ciidanka dowladda soomaaliya ayaa aruurnimadii hore saaka oo jimcaha waxay howlgal qorshaysan kula wareegeen deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas ay ku sugnaayeen al-shabaab ciidamada ayaa la wareegay gacankeynta deegaanada kale ah basro saybiyo bahdaad baled al kariim iyo sidoo kale deegaanyo kale oo dhowr ah oo ka tirsan gobolada shabeellooyinka ee kala qeybiyaha aniraadi shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose gaar ahaan kuwa ku teedsan webiga wasiirka wasaaradda difaaca dowladda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur oo la hadlay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay burburiyeen saldhigyo halkaas shabaabka ay ku lahaayeen waa sidoo hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya dhinaca kale war-saxaafeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in al-shabaab ciidamada dowladda saaka ay kala wareegeen sagaal deegaan oo ka tirsan shabeellooyinka gaaraan kuwa ku teedsan webiga war-saxaafeedka ayaa waxaa lagu sheegay in inta howlgalka u socday shabaab looga diray tuulada baqdaad shan dagaalame waa sida lagu sheegay war-saxaafeedka kasoo baxay dowladda kadib is-horkrimaad ku dhex maray labada dhinac halkaas iyadoona howlgalkaas uu kusoo aadayo kadib markii ciidamada deegaanka ee mucaysleyda iyo kuwa xooga dalka ay shalay al-shabaab kula dagaalameen deegaanka ceel qodax oo ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan waxa uu hoostagaa deegaankaas deegaan waa degmada muqokori ee gobolka hiiraan kadib markii halkaas shabaab ay weerar ku qaadeen waxaana dagaalkaas shalay ka dhacay deegaankaas uu ka dhashay khasaare kala duwan
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abiy axmed ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka dalalka soomaaliya iyo ethoobiya yuusuf cabdi shire ayaa warkan faahfaahinaya
axmed ayaa soo saaray warmurtiyeed ay ku muujinayaan heshiis ay wada gaareen kaas oo ka kooban toban qodob madaxweyne xasan oo labadii maalmood ee ugu dambeysay booqasho rasmiga ku joogay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka ethoobiya ayaa dhiggiisa kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha ammaanka dhaqaalaha iyo xiriirka labada wadan dhinacyadu waxay yeesheen wadahadallo labageesooda iyagoo sheegay inay isku raaceen dhammaan qodobadan inta ay socdeen wadahadallada labada hogaamiye waxaa ku heliyey mas-uuliyiin ka tirsan labada dal iyagoo isla egay arrimaha ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya gaar ahaanna in layska kaashado dagaalka ka dhanka al-shabaab xoojinta dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed waxay isla qaateen qodobadan kow in la kubciyo lana xoojiyo xiriirka soo jireenkaah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab kaas oo sal looga dhigayo qadirinta qarannimada iyo midnimada labada dal waxay ku celiyeen go-aankooda ah inay si wax ku oola isaga kaashadaan dagaalka ka dhankaa cadowga ay wadaagaan labada dal ee argagixisada iyo xagjirnimada waxayna fareen hay-adaha amniga xoojinta iyo tayeynta iskaashiga amni ee ka dhexeeya saddex labada hogaamiye waxay bogaadiyeen howlgallada ka dhanka argagixisada ee ka socda gobolada soomaaliya gaar ahaana duulaankii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku qaadeen al-shabaab madaxdu waxay ugu baaqeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay tixgeliyaan codsigii dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee ahaa in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran dalka in ka badan soddon sano si loo xaqiijiyo in ciidamada soomaaliyeed ay dalkooda ka xoreeyaan al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo inay wada shaqeeyaan lana yareeyo saameynta dibadda iyo faraergelinta laga yaabo inay sii weeqdo nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo dadaalka wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada si taas loo gaaro waxay ku heshiiyeen inay yeeshaan wada tashiyo labageesooda oo joogto ah iyo in la iska kaashado golayaasha loo dhan yahay iyo kuwa goboleedka korna loo qaado danaha guud ee ku salaysan is-ixtiraamka labada dhinac iyo madax bannaanida labada dal lix waxaa la bogaadiyey ciidamada difaaca etoobiya sida geesinimada leh ee ugu horeen naftooda nabadda xasiloonida iyo dowlad dhiska soomaaliya toddobo madaxdu waxay xuseen in labada dal iyo guud ahaan dalalka gobolka ay soo food saartay abaaro soo noqnoqday iyo masiibooyin kale oo dabiici ah kuwaasoo ay keeneen isbeddelka cimilada khatarna kuwa nolosha dadka deegaanka waxay ku nuxnuucsadeen in lama huraan ay tahay in arrimahan la iska kaashado loona baahan yahay in la laba jibaaro dadaalada looga gudbi karo caqabadahaasi waxay sidoo kale ugu baaqeen saaxiibada caalamiga ah inay sii wadaan taageerada bulshooyinka ay abaartu saamaysay sideed madaxdu waxay ku heshiiyeen in la kordhiyo deeqaha waxbarashada iyo tababarada etoobiya ay siiso shacabka shaqaalaha ciidamada ammaanka iyo hay-adaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya labada hogaamiye waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ballaarinta iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga maalgashiga isgaarsiinta amniga iyo siyaasadda toban madaxdu waxay fareen xafiisyada dowladda inay sameeyaan guddiyo isku dhafa oo ka kooban wasaaradaha sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka si looga doodo loona dejiyo tilmaamaha iyo hababka fulinta ee arrimaha danaha labada dhinac sidaas waxaa u qornaa warmurteedka ay baahisay madaxtooyada soomaaliya kaasoo la sheegay inay ku heshiiyeen madaxda labada dhinac ee soomaaliya iyo ethoobiya yuusuf cabdishire wararka dalsan muqdisho
aada buu umahadsanyahay waryahayga yuusuf oo warbixintaas inoo soo jeedinaya markan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday dagaal karan ah dhanka maaliyadda gaar ahaan lacagaha la dhaqo waryahayga maxamed deeq alfa ayaa warkan faahfaahinaya
xerilaalyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya dhakhtar suleymaan maxamed maxamuud oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay dagaal maaliyadeed oo ka dhan ah kooxaha lacagaha dhaqaya iyo kuwa maalgeliya waxaa loogu yeeray argagixisada xeer ilaaliye suleymaan maxamed ayaa waxa uu sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka oo kaashanaya hay-adaha baarista ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee lagu dhaqayo lacagaha islamarkaana lagu maalgelinayo argagixisada waa sida uu yidhi waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ee dabagal ay ku hayso shakhsiyaadka ku eedeysan inay maalgelin ku sameeyaan al-shabaab isagoo tilmaamay in haddii dembigaasi lagu helo laga qaadi doono tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo dadkaasi xeer ilaaliyaha ayaa digniin xoogan u diray cid kasta oo isku dayeysa inay al-shabaab siiso dhaqaale islamarkaana shaaciyey inay dowladdu ku dhawaaqday dagaal maaliyadeed sharciga ayaan hor keenaynaa cid kasta oo falalkan digniinta laga soo saaray lagu helo ayuu yidhi saleymaan sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya doctor suleymaan maxamed maxamuud ayaa digniin waa u diray dadka garsoorka u raadsanaya al-shabaab isagoo hay-adaha fulinta faray inay sharciga hor keenaan cid kasta oo lagu tuhunsan yahay inay garsoor ay u doonantay al-shabaab waa siduu hadalka u dhigay
baaris iyo dabagal xoogan ku haynaa shakhsiyaad ku eedeysan dembiyada la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo ah dembiye halis ku ah jiritaankeena dowladnimo asaasna u ah inuu lumo xiriirkeena dhaqaale ee caalamka dembiyadan ayaa keenaya inuu kobco dhaqaalaha maleeshiyaadka argagixisada ay ku maalgelinayaan burburinta bulshadeena soomaaliyeed fursadna u siinaya inay beegsadaan qof kasta oo ka mid ah bulshadeena soomaaliyeed sidaas awgeed xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka waxa uu si aad ah u daba socdaa isaga oo kaashanaya hay-adaha baarista iyo kuwa caalamka dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee lagu dhaqayo lacagaha laguna maalgelinayo argagixisada waxa uuna xafiiska si dhow isha ugu hayaa xisaabaadka ganacsiga iyo dhammaan tallaabooyinka laisku dayayo in lagu dhaqo lacagaha laguna maalgeliyo argagixisada waxaan bilownay tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo dadka lagu tuhunsan yahay inay dhaqayaan lacagaha si ay u gacansiiyaan argagixisada waxaana sharciga hor keenaynaa qof kasta oo gacan siinaya argagixisada laguna tuhunsan yahay inuu gacan siin maaliyadeed u fidinayo argagixisada waxaana lagu fulin doonaa dhammaan ciqaabaha ku xusan xeerka ka hortagidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada iyo shuruucda kale ee dalka
xaflad lagu soo dhaweynayay bilashada bisha mawliid ayaa lagu qabtay masjidka majmacul macaarif oo ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda waxaa faahfaahinaya warkan waryahayga maxamed cabdiraxmaan maalin
ومن لدي سادة كرام هم ذخورنا في ذي وفي الغيام عليك الله نور عيني الله سلام عليك زينب
munaasabadan oo lagu maamuusayay bilashada bisha mawliid ayaa maanta lagu qabtay masjidul majmacul macaarif ee ku yaala degmada warta nabadda ee gobolka banaadir munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee ku midaysan raabidul ansaarul qur-aanul kariim ee hoos tagta jameecada sheekh daa-uud culus oo uu hogaaminayo sheekh cismaan xidig kuwaasi oo tiradoodu ka badan lix boqoloo macalimiina oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddaba xafladan oo ah mid heerkeeda iyo maqaamkeedu sarreeyo ayaa ujeedadeedu ahayd soo dhoweynta bisha barakeysan ee rabiicul awal oo ah bishii uu dhashay nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee ugu horeyn waxaa munaasabada daafuray sheekh cabdinaasir cali xuseen isaguna ku soo dhoweeyey bulshadii halkaasi ku sugnaa kulankan wuxuu nooga dhigay kulan ku saabsan khayru khalqillaah khalqiga ilaahay axadkii uu khayrka badnaay sababtiisa in loo kulmo ah haddana ilaahay kulankan uu nooga dhigay ayadaasna waa nicmo kaleetood oo gaar ah oo ayaduna shukri u baahan rabbi waa uga mahad celinnay waxaana ka dalbaynaa in ilaahay uu noo siyaadiyo sidoo kale culimmadii kala duwanaa ee goobta ka hadasha ayaa waxay ammaaneen nebigeena moxamed naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee iyagoona ka sheekeeyey bisha mawliid ee uu dhashay nebigeenna iyo sida looga faa'iidaysan karo iyadoona halkaasi qaarkood ku soo bandhigay qasiidooyin calayhi salaatu wasalaam ayaa asxaabtiisii asagoo la fadhiya ayaa su'aal wuxuu weydiiyey ayuliimaani acjabu bikum iimaankee baa idinkuga cajaa'ib badan buu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii asxaabtiisii waxay ahaayeen dad murabbiyiin ah cabbaa way aamusnaayeen markaasa ayay yidhaahdeen iimaanu lmalaa'ika yaa rasuula allah malaa'igta iimaankoodii ayaa cajaa'ib badan markaasuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam iimaankoodii cajaa'ib ma lahan sidaabaa ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala laa yacsuuna allaha maa amarahum ويفعلون ما يؤمرون سلام عليك زين الله من حبه تيالنا القلوب وإن العيون والديم الله صلى عليك له نور عينه الله كذا سلام عليك زينه من حبه ديالنا الغلوب وتضمع العيون فهو ضيب صلى عليك الله نور عينه الله هذا سلام عليك زينه الله لض...
khayr khayr ayaan kaa filaynaa yaa rasuul allah khayr ayaan kaa filaynaa walaal wanaagsan ayaa tahay walaal wanaagsanna wuu ku dhalay muxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam laa tathriiba calaykum alyowm yakfiru allaahu lakum idhabuu fa antum tulaqaa iska baxa ayuu yidhi kuwa la sii daayay ayaa tihiine
qofka muuminka ah dabeecad wanaaggiisu wuxuu ku gaaraa darajo qof soomay mar walba qumay habeen walba darajaduu gaari lahaa ayuu xusnulkhuluq ku gaarayaa qofku iimaanku inuu kaamil yahay calaamadaha lagu ogaado waxaa ka mid ah xusnulkhuluq akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama waxaa muuminiinta u iimaan ku kaamilnimo badan kuwa ugu dabeecadda wanaagsan leh ugu dabeecadda qurxoon leh naftayda iyo dhammaan walaalaha waxaan ku dhiirigelinaa yani idinka culimaa tihiin raalli ahaada dadka inaan aan shamaaisha weli aan daraasayn in nebi maxamed shamaaishiisa aan daraasayno nebi maxamed aan ku dayanno si aan u noqonno kuwa maciisa noqon doono qiyaamaha dadka badbaadi doona nebi maxamed u shafeeci doona aan ku biirno ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu liiskaas nagu daro dadka nebi maxamed jecel calayhi salaatu wasalaam allah nagu daro dharkiisa waa la barakaysanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax la arkoo tacalluq iyo xiriir la yeesha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la barakaysan jiray salawaatu rabbi wa askaa tasliimaatihi calayhi annagana waxaan isu dardaarmaynaa inaan nabigayna barakaysanno calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa aan kaydsanno oon laabta gashanno oon barakaysanno sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhagaysanaya in la dhaqan geliyo shamaaisha ama yacni in lagu dhaqmo nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisii lagu daydo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa noogu sugan sida culimmadu ay noo sheegeen kudayasho marka khayr badan allah siiyaan leenahay macallimiintii soo diyaarisay oo isku soo dubariday runtii waxaa la yidhaahdaa alitixaadu quwa midowgu wuxuu leeyahay awood gunaanadkii waxaa goobta ka hadlay caalimka soomaaliyeed sheekh cismaan sheekh cumar sheekh daawud xidig aan xuseynin oo inkiraysa la habaari maayo waxaan leenahay xabiibkooda iyo diintiisa allaha kusoo hanuuniyo allaha kusoo hanuuniyo allaha kusoo hanuuniyo allaha ku soo hanuuniyo waddanka soomaaliya abaaraa laga sheegay aaran soo degdega allahana siiyo allahana siiyo inti jiran oo ummatu muxamed ah allaha caafiyo inta kurba haysa kariimkii ha ka qaado inti meeshaan isugu timid allaha cafiyo allaha cafiyo allaha caafiyo allaha naga aqbalo allaahuma salli wasallim wabaarik calaa sayidina muxamed
guud ahaan dhegeystayaal warkii duuraad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waa naga intaa yeeshee ciddii warkii ku soo waxaad dib weli kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel